waaan dhegaystayaal dhammaantiinba kula soo dhowaadah barnaamijkeennii cawayska washington iyo toddobaad kale toddobaadkanna waxaan barnaamijka cawayska idinku hayaa kaalay daadah dibadda soo baro waa duulisteenii dayaxa aynu dhaafni waa dalxiiska hawada sare oo tartan culus loogu jiro ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caawa waxaa kaloo aan idiin hayaa wuxuu yidhi wallaahi bitu la yaabay de wuxuu yidhi adeer maraykanka jannadaa ku dhow wey aad bay ugu dhowdahay jannadu waa caawa iyo cawayska washington maalqabeennada dunida ayaa waayadan dambe tartan xoog leh ugu jira dalxiiska ay ku tagayaan hawada sare waxaa laga yaabaa in aad sidaydoo kale markiiba isweydiiso haba la tago hawada sare ma xumee talow maxaa yaalla halkaas oo ay dalxiisayaashu ku soo arkayaan marka ay lacagta culus bixiyaan ee halkaasi lagu tegayo ismaaciil xuseen farjar ayaa sheekadaasi marba dhan ka soo eegay oo jawaabaha aad isweydiinaysaan oo dhan inoo haya ismaaciil xuseen maxamed farjar soo dhawow kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington baryahan dalxiiskii adduunka iyo kii dhulka inta laiskala soo tegay ayaa waxaa la aadaa dayax sare intaasoo kilomitr maalmaha loo safraa bal safarkan maalmahan hawada lagu tegayo iyo qolyihii ugu dambeeyey ee safarkaasi galay kuwa may ahayn cashaay horta dadkii alla wuxu dhiibay markii ay adduunyadii meel walba soo ararkeen oo ay ka yar badbadatay de imika waxay yidhaahdeen bal hawadaa sare iyo meelaha kale imika u dalxiis tegayaan dalxiiska imika waa la bedelay marka ninkii alla wuxu dhiibay xagga sare imika u kacaya can waa garta marka haba loo kacay xagga sare maxaa yaallaa la yidhi oo loogu tegaya
wallahi wixii laynoo sheegun weeye horta waa madadaalo aadan wixii ka maqan unbay raadiyaan marka shirkadan la yidhaahdo space x iyo shirkad axiom la yidhaahdoba beryahaba waxay ka shaqaynayeen in si gaara awal dowladaha iyo ayaa dayax gacmeedada u diri jiray hawada sare oo saldhigan sare ku shaqaysan jiray marka haatan dadkii safarkii labaad ee gaar ah ayaa haatan la abaabulay hawada saraana loo dira oo dad ganacsataa iyo dad lacag haysto alla wuxuu dhiibay ayaa tegayo toban maalmood kusoo tamashlaynaya safarka hawada sare oo ay tegi doonaan saldhigan hawada sare ee dunida koonkeeda ku yaala laba boqol iyo konton iyo afar mayl meelahaas inoo jira waa garta marka dalxiiskaas qofkii raba inuu tago imise ku kacaysaa haddii aan damacno in aan safarkaas galno lacagtiisu ma badna caasay waa marka loo eego safarka iyo iyo ma garanaysaa hawsha la gelayo waa shan iyo konton milyan oo dollar keliya maaha wax badan shan iyo konton milyan shan iyo konton milyan weye oo keliya
oo keliya
aad iyo aad aad iyo aad waa yahay bal hala tage marka safarkaas hawada loo kaco shan iyo konton milyan haba la bixiyo marka la bixiyo maxaa loo tegaya oo lasoo arkaya maxaa yaalla meesha la tegay su-aashu waa halkaasay u dhimatay caashaayo horta safarkan ugu dambeeyey gabadh sacuudiyanabaa raacday oo la yidhaahdo rayana barwani waxayna ka duushay saldhig ku yaalla dalkan maraykanka marka waxaa laleeyahay dowladda sacuudiga lacagta ka dhiibtay marka tiimkan ugu dambeeye oo kale waxay tegi doonaan saldhigga hawada sare marka ay booqdaan waxa ay joogi doonaan muddo ilaa toban maalmooda dee way ku dhex tamashlayn doonaan waxay soo daawan doonaan tijaabooyinka dhinaca sayniska ah ee halkaas laga wado dunidii bay dusha ka soo daawan doonaan carruur dhulka joogta ama arday dhulka joogta oo wax baranaysay la sheekaysan doonaan marka howlo kala duwan bay halkaa kasoo qaban doonaan cashe oo dalxiis iyo tamashlayn iyo daawasho iyo waayo aragnimo isugu jirta waa cajiib marka innaba ha la ekaatee mar haddii hawadaas sare loo baxay oo intaasoo kun oo kilomitir sare loo jaray ma jirtaa cabsi ay dadka ay qabi karaan ama soo wajahaysa intay dalxiiska ku jiraan mise waa walwal la-aan
caashe horta dadkan marka hore layskama xusho oo aniga iyo adiga iyo talayna soo kaxay dadkani waa la diyaariyey oo marka hore waxay ahaayeen cirbixiyeeno oo dad ku jiray bay ahaayeen shaqadan islamarkaana wakti badan baa la geliyey in caafimaadkooda la hubiyo xaaladahooda lala socdo marka dad marka hore loo diyaariyey unba halkan loo qaadaa dad badan baa laga yaabaa iyagoo lacagtiiyo wixii haysta inay haddana awoodi waayaan inay la kulmaan shuruudaha dalxiiska hawada sare wow marka si kooban hoteella ma ku yaalaan meesha xagee xagee la seexan xagee la seexanaya waxyaabaha intaan yaro akhriyay warbixintayga horta horta shirkadan imika sahanka hawada sare wada ayaa waxay doonaysaa meesha qolaal dalxiis oo la dego inay ka dhisto saldhigga hawada sare oo dadka ay geyso waxaan kaloo arkayay shirkadda naasa meelay ku qorayd oo dadka ma garanaysaa cuntada ay cunaan oo kale ilaa laba kun oo dollar baa lagu soo qoraya biila maalintiiba ilaa kun iyo shan boqol oo dollar baa meelaha uu ku jiifsado lagu soo qoraya oo dheeraada lacagyo yaryar oo kharashyaad badan oo noocaasa taa qudheeduna qayb bay ka tahay marka meesha meelaha jira loo diyaariyey qolaal iyo iminka kumeel gaado kuwa cerbixiyeenada kale meesha ku sugan bay la wadaagayaan laakiin shirkadda waxay wadaa cashay qolaal lasii diyaariyey oo loogu talagalay dalxiisayaasho keliya
aad iyo aad aad iyo aad aadaad umacsan tahay ismaaciil marka waa in safarkaasi bal loo diyaar garoobo xitaa haddii lacagtiiba la helo haddaanba shuruudihii dadka qaar aysan ka bixi karin marka safar la wada geli kara maaha waa safar dad gaar ilaahay u qoray
aad iyo aad weliba cashaan kugu daree dee dayax gacmeedkani ama saldhiggan hawada sare waa agteena oo isagu waxba inooma jiro maxaa la odhan jiray cadceedanaynu aragno waxba inooma jirto oo macnaa markaad u eegtid koonkanaynu ku noolnahay iminka haddana waxaan akhriyay warbixin ah aaladda ugu fog ee aadanuhu sameeyo shan iyo afartan sano ka hor ayaa hawada loo diray ilaa haddana maalin dhaweyd bay dhaaftay bax cadceedeedkeenan marka koonkanaynu ku nool lahay waa koon aad u weyn oo markaad eegtid hawada sare aad geshid iyo meelahaasi waa cilmi inaga dahsoon oo aad u fara badan oo aad u xiiso badan aad baad umahadsan tahay cashay marka qaybtan aan ku noolnaa marka waxay noqonaysaa cirbid bayba ka noqonaysaa marka lala barbar dhigo inta aanan warka haynba
aad iyo aad aad wax yar bay ka noqonaysaa wow
waxaan ahay dabaylahay dabayliyo dugsi kila doono dayaxiyo cadceedan ku taga dalxiiso kama daalo socodkee waxaan ahay dabaylahay dabayliyo dugsi kiila doono dayaxiyo cadceedan ku taga dalxiiso kama daalo socodkee maaxan dooni shaaximan ku dulmarayay badda weyn ama qaar da'daada ku dabaaldegi jiray ama qaar da'daada ku dabaaldegi jiray dabjirkii lumay haydiidin hana daahin kalaydadah dibadda soo baro dibjirkii lumay haydiidin hana daahin kalaydadah dibadda soo baro waa duulisteenii dayaxa aynu dhaafni waa duulisteenii dayaxa dayaxa aynu dhaafni waa duulisteenii dayaxa aynu dhaafni waa duulisteenii dayaxa dayaxa aynu dhaafni
cawil siciid cali oo ku magac dheer abwaan luqmaan waa abwaan dabagala dhacdooyinka qurbaha iyo dhallinyarada toddobaadkan waxa uu abwaan luqmaan barnaamijkan cawayska washington nagula wadaagayaa sheekooyin xiise leh oo la xiriira qurbaha oo aad idinkaga qoslin doona abwaan luqmaan kusoo dhawo barnaamijka caasha waa mahadsantahay aad baan kuugu mahad celinayaa waa run dhacdooyinka iyo dhallinyarada qurbaha ee maaragtay ayaan dabagalaa mar walba marka caashay waxaa jirta oo ka dhacday magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oday soomaaliyeed ayaa wuxuu arkay wiil soomaaliyeed ayaa maqaaxi ugu soo galay dabadeedna wiilka surweelkii ayuu iska rido surweelkii suun kuma xidhna marka surweelkii halkaas wuxuu marayaa bawdihii hoosta u dhaafay marka odaygii baa sidaa u eegay oo la yaabay de inankan soomaaliyeed ee surweelka iyo siduu arrini tahay iyo surweelkanu inuu maaragtay aada uga sii dhacayo haye
wiilkiibuu soo jeeday wuxuu yidhi adeer wiilkii baa soo eegay wuxuu yidhi adeer surweelkan haddii wax kuugu jiraan kala bax wuu socdayo buu yidhi kanuu dhacayo marka oday kale oday kale oo ag taagan baa wuxuu yidhi wiilka maxaad u oran weyday surweelka intaad leedahay haddii ilaabi kuugu jirto kala bax maxaad u oran weyday wiilka surweelka gasho wuxuu yidhi war adeerow gacaliyo anigu wiil soomaaliyeed oo soddon jira surweelka gasho waan kala xishooday waxaan siri haddii ilaabi ku jirto alaabtiisa ha kala baxo runtii waa caasha waxyaabahan diiwaan geliyey ee yaab kale ee dhaqanka iyo diinteenna nacam in qofku surweelka iska rido ama surweelkii uu iska dayaco ku aweeye dhibaatada dhallinyarada haysata weeyaan aada iyo aad marka marka marka wiilka maxaraga ugala jeeday mas-uul la-aan baa haysay mise surwaalka ka dhacdhacay micnihii
maya caashay waa fashion weeye fashion odaygiina wuu la yaabo waxaan ka tiriyay maanse yaroo la yidhaahdo in yar baan kaaga soo qaadanayaa waxaan waxaan idhi qof wuxuu ka faanaa nin kalena ku faanaa caashoy ilayn waa fidniyo ceeb ruux maradii fayto surweelkii ka fooraroo fashion u haystaa waa fadeexad weyn oo dhalintiiyo filkeenii kulligood ku faaftoo lala wada fajacayoo faa'iido laga helin baan idhi marka sheekada kale ee labaad ee aan diiwaan geliyey waxaa ka mid a inaan arkay wiil halkan ku koray oo dhulkan ku koray oo isagoo yar la keenay dadkii qaxootigii ugu horreeyey baa la keenay isagoo yar mar walba caashoy dadka soomaaliyeed iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee dhulkan degan waxaan u sheegaa war dhaqanka carruurta bara war soomaaliga carruurta bara waayo carruurtii berito aabbuu noqonaya isagii baa laga rabaa ilmihii inuu dee aabbo noqdo aabbo loo diyaariyo afkiisa iyo dhaqankiisa isagoo aabbo oo islaam oo muslim oo soomaaliyeed uu waddankan ku noolaado waa gartay dabadeedna wiilkii baan caashay arooskiisii baan joogayna dhalinyaro ah buu ahaa muddo ka bacdi baan inankii is aragnay haye haye iyo warran war cabdi sidee tahay alxamdulilah iyo warran baan carruur intee reerka maxaa ku soo kordhay carruur wuxuu yidhi cawil waa fiicannahay wallahi nin iyo naaga ii jooga buu marka naxdin anigi waa dhaxay aabba soomaaliyeed oo caashoyle nin iyo naag baa ii jooga micnihii wiil wiil iyo gabar iyo nin iyo naagu kala saari waaye wuxuu is yidhi waxoo dhan ba ma waa isku ujeedo ha waa isku ujeeduu yidhi nacam sida u isticmaalay oo soomaali ahaanta ugu isticmaalay dee waa qalab inuu qofku sidaa u isticmaalo oo af soomaali ahaan u isticmaalo sax maaha
sax ma aha marka aad baan inankii maaragtay aan ula yaabay markii dambe waa u sheegay wuxuu yidhi dee meel iyo female baan anigu un baan u jeeday nacag soomaali
lab iyo dhadig xitaa ya lab iyo dhadig
dartaada weeye waxaanu duloobe dartaada weeye waxaanu danse dartaada weeye waxaanu duloobe dartaada weeye waxaanu danse kudondoonayo waa kugu daale kudondoonayo waa kugu daale dayaxuweeko dartaada weeye dadkayga ay dayrshay dartada waaya dibadan wareeg dartada waaya dadkayga ay dayrshay aku dondoonayo waa kugu daale ku dondoonayo waa kugu daale dayaxuweeko dartada waaye waxaan u danseegay dartada waaye waxaa diifi haysta dartada waaye waxaan u danseegay aku dondoonayo waa kugu daale aku dondoonayo waa kugu daale dayaxu weeko ku doortay
sheeko kalaa jirta abwaan luqmaan oo adiga lagaa soo wariyey ood goobjoog u ahayd oday soomaaliyeed oo dhulkii ka yimid oo gobolkiina yimid ha odaygaasi waa jira caashay dhulkii baa laga keenay oday soomaaliyee gobolkan waxa weeye sida soomaali dhegaystayaasha adigu waad ogtahay waa gobolka am soomaalida qurbaha tagtay gobolka ay ugu badan yihiin waa minnesota weeyaan gobolka soomaalidu ugu badan tahay wey aad bay soomaalidu joogtaa baa layidhi inkastoo weli aanan soo arag ha waa ku sugaynaa marka waxa weeyaan odayga wadankii ahaa islaamii baa la keenay odayaashii baa la keenay caashay dhulkan waxaa la keenay maxaa la yidhahdaa dee soomaali kala nooca oo yar oo weyn baa ku nool wadankan dabadeedna oday baa dhulkii laga keenay soomaaliyeed waxaa la keenay juun bishii lixaad baa la keenay wadankan xilli diirimaad fiican u jiro diirimaad fiican jiro caashay oo dhirtan dee dhulkan maraykanka dhirteeda oo adiga arkayoo dhir qodaxle maaho geed sare iyo geed hoose saa isgu baxay oo dabayl yadi saa u ruxayso oo biyo hoos jiifaan missibigii baa mara magaalada minneabolis dhexdeeda dee webigii weynaabaa mara ma ogtahay dabadeedna oo sidaa ay dhirtu saa u liicayso qurux oo dhirtan ha oo sidaa ay u dhiganayso shimbirihiina ay dul saaran yihiin biyana hoos marayaan ayaa la keenay waa garta aadan waran baa la yidhi bal halkan iyo minnesotiya maraykanka ka waran wuxuu yidhi wallaahi bituu la yaabay dee iyo cuntadii iyo maaragtay caanihii iyo maaragtay marka wuxuu yidhi adeer maraykanka jannadaa ku dhow buy aad bay ku dhowdahay jannadu jannadee derisi inuu yidhi
ha meeshan quruxdeeda buu yidhi dee waxan buu yidhi iyo sida meeshan u taallo meesha buu yidhi adeer jannada iyo intaas soo socdayna waana fogay dee diyaaradda wuxuu ka soo raacay ardi labaatan saac buu soo socday waa gartay marka wuxuu yidhi may may meeshan maraykanka adeer anu wax kala garan maayo jannadu wax yar bay u jirtaa buu yidhi wax yar way u dhowdahay
sifo kale sifo kale u waayo uu ku fasiro wax kale uu ku fasiro dee waxa weeye qaayadii ugu dambaysay ee qurux ninkaa toddobaatan jirka abid arko iyo barwaaqo iyo qurux iyo maxaa la ayuu caashay arkay iyo iyo iyo dhul sidan geedaha ugu badan yahay oo haddana biyo dhex yaalaan waxyaaba badan ha oo dhulkan iyo biyaha iyo geedaha iyo dee dhulkan sidan isugu baxay waa garta
adigu oday oday baa markaa u sheegaya uu iska aamusay dhirtii caashay waxa soolkii baa yimid waxaa yimid maxaa la yidhaahdaa barafkii baa yimid waa la gaadhay cimiladaas bedesha markuu cibiladii baa isbedesho oo dhi- markuu maaragtay waktiga jiilaalku soo gelayo dhirta caleentaa ka daadataa oo dhirtii qabowgii baa dee maaragtay cimiladaa isbedelaysa Waa haa dabadeedna waxaa yimid barafkii baa ciriyo dhulaa yimid waa garta oday maalintii hore baa u yimi wuxuu yidhi aadan bal warran oo waa taa tiri waagaa timi maraykanku waa qurux badiyo jannadii baa ku dhow haye haddana waran dhowr aa dhowr jeerna wuu kufay odayga dhibaataa qabsatay wuu qarqaray wuu socon waayey waa dee wadanka gobolkana aad buu u baraf badan yahay caashow aad iyo aad aad iyo aad dabadeedna wuxuu yidhi bal warran waa taa tirwaagi jannadaa ku dhow wuxuu yidhi war maxamed oo hadalka iga daa naartuna kama foga maraykanka naartuna waa ku dhowda
Waa.
marka naartuna waa ku dhowdahay maxaa la yidhaahdaa iga daa hadalka buu yidhi waa laba sifoo ka- aad u kala foguu ka bixiyey marka marka waa labada dhinac way leedahay markaad si u fiirisid oo labada labada fasal aad u bixiyaba dib looguma noqonayo saan qiyaasa haa dib looguma noqonayo labada
heesta laalays ay qaado fanaanadeena caanka ah ee hibe maxamed hudoon hibanuura waxay ka mid tahay heesaha ay hibe qaado kuwooda ugu faca weyn waana mid xambaarsan murti iyo sheeko toddobaadka dambe ayay fanaanadu noogu faahfaahin doontaa barnaamijkan fariinta ay heestan xambaarsan tahay iyo sidoo kale sheekada ku xeeran inta ka horreysa waxaan dhammaantiin idin leeyahay ammaano allah